bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanaya meel kastoo aad ku sugan tihiin waa fiidnimo isniin ah oo ay talaada soo gelayso taariikhduna ay ku astaysan tahay lixii tobanka bisha oktoobar sannada labada kun toddobiyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan waxaa sii kordhaya tirada dhimashada ah ee laga helaya burburka dhulka hoostiisa qaraxii ka dhacay hotel waa isgoyska soobe ee magaalada muqdisho iyadoo meydad horle maanta ay soo saareen ciidamada gurmadka ee dowladda soomaaliya ee ku howlan samata bixinta iyo sidoo kale baadigoobka meydadka weli looga shaki qabo inay ku jiraan gidaarada ku burburay halkaasi waxaa maanta lagu guulaystay in ciidamada ay bannaanka u soo saaraan tiro meydad ah oo hor leh oo khasaaraha kor usii qaadaysa dhimashada ka dhalatay weerarkaasi miidaamintaha ee ka dhacay lix afariyo tobankii bishan isgoyska soobe ee magaalada muqdisho waxaana sidoo kale jira dad ayagu weli lagu laayahay burburka qaraxaasi oo aan nolol iyo geeri midna lagu haynin sida dadka ehelada ah ay warbaahinta u sheegeen kuwaasi oo maalintii saddexaad jooga goobta qaraxa uu ka dhacay ayadoona sooraha loo diidayo dadka in ay gudaha u soo galaan ciidamada ammaanka ayaanu ku howlan in ay gidaarada hoostooda ka baaraan dad hor leh ayadoo la sheegayo in ay shanqar ka dhex maqlayeen burburka hoostiisa balse aan weli lagu guulaysan in bannaanka loo soo saaro mid ka mid a dadka dadkooda baadigoobaya ee halkaasi joogay ayaa warbaahinta la wadaagay aragtidiisa iyo sidoo kale muddada uu halkaasi ku sugan yahay iyo cidda uu baadigoobayo saddex qofkooda mar la soo saaray iyo qofkooda mar la soo saaray afartaas iyo hadda aan dhinacaas hotel amiira xaggeeda aan ka soo saarnay qof googaay oonso weynay waa aragnay waxaa kaloo haddaan aragnay qof qaylinaayo derbigiiyo ku aadan orliftii oo maqsuulsan tahay annakii qaam hadduu sufaagan lama arko qayladhaan oo kor ah bis aan ku aragnay wax kaloo siyaaya makumaan arag anaftiga gabadha walaa sheega maqan gabadhii nool iyo geeri oo kula aha waa kaas laba maalin reedinaan gabadhii nool lan ku arag geeri kumaan arag waxaa la arkaya ciidamo ka tirsan kuwa milatariga soomaaliya oo samaynaya gurmad kala duwan si loo samato bixiyo dad la tuunsan yahay in nolol ahaan ay ugu jiraan gidaarada burbure hoostooda inkastoo aan weli lagu guulaysan in cidna bannaanka looga soo saaro gidaaradaasi marka laga reebo meydad hor gidaarada hoostooda xildhibaana duniye maxamed cali oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa goobta warbaahinta kula hadashay xilli ay qayb ka aheeday dadka ka qayb qaadanaya gurmadka loo samaynayay iyo sidoo kale isxilqaanka musiibadii halkaasi ka dhacday waxaana ay sheegtay in tani ay tahay musiibo qaran dowladdana aan lagu eeday karin waxa halkaasi ka dhacay oo ay sheegtay inay tahay mid bini'aadanimada ka baxsan waxayna sidoo kale ka sheekaysay shakhsiyaad ay halkaasi kula kulantay xilli ay warbaahinta la hadlaysay masiibo biniaadanimaa ka dhacday dhowr boqoloo qof baa ku dhimatay ilaa hadda dad baa meesha taagan hadda salkan meyd baa saaka laga soo bixiyey qof kale halkan hadda weli ka qaylinaya naaguna baxikooda ninkayga waan raadinaya ilmahayga waan raadinaya ciyaal yaroo iskuul soo aadaba halka hadda taagnaa gabar raadinaysa labadoo taleefonka markii ugu dambeya xagga ay ka soo waceen reerkoodii marka waxaan wax dowlad lagu eedayn kara maa waa masiibo soomaaliya oo dhan ku dhacday maanta khasaaraha dhimashada ayaa kor usii dhaafaya laba boqol iyo siddeetan qof dadkii ku dhintay weerarkii afar iyo tobankii bishan ka dhacay magaalada muqdisho halka dhaawacyada ay sii cagacagaynayaan in ka badan saddex boqol iyo konton waxaana ay tahay tiradii ugu badneed ee waxyeello ay ka soo gaarto qarax ismiidaamina oo ka dhaca gudaha caasimadda soomaaliya ee muqdisho dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa gaaray goobaha gurmadka uu ka soconayo asigoona ka jawaabaya tiro taleefanaah oo ay soo dirayeen dad weli baadigoobaya dadkii ka maqnaa madaxweynaha soomaaliya ayaana si degan ula hadlaya dadkaasi waxa uuna sheegay in ay badda dadaal ku jirto sidoo kalena ay raadi doonto intii karaankeeda ah cid waliba oo ka maqan dadkaasi dhinaca kalena xildhibaanada waa guddiga joogtada ah ee baarlamaanka soomaaliya ayaa kulan ay maanta ku yeesheen villa hargeysa waxay go'aamiyeen in ay mushaaraadkooda wax ka jaraan xildhibaanada baarlamanka soomaaliya si loogu samato bixiyo dadka waxyeelada uu ka soo gaaray weerarkii afar iyo tobankii bishan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa qaarkood si kulul ugu hadlay dhinaca amniga waxayna sheegeen in tani ay tahay midaan la aqbali karin waxaana isla maanta xilka afhayeenka wasaaradda amniga iska casilay afhayeenkii hore ee wasaaradda amniga axmed sayiid carab kaasi oo asigu sheegay in uu gebi ahaanba ka tegay shaqadaasi kadib waxyeeladii ka dhacday magaalada muqdisho waxaana uu qayb ka yahay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya oo xilkaasi baneeyey marka laga markii ay timid falal dhinaca amniga ah iyo waxyeello soo gaartay bulshada soomaaliyeed innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun diyaarad militariga wadanka turkiga uu leeyahay ayaa maanta ka qaaday magaalada muqdisho qaar ka mid a dhaawacyadii ugu darnaa ee maalintii afar iyo tobanka bisha ay ahayd ay waxyeelada kasoo gaartay qaraxii ismiidamidta ahaa kuwaasoo loo duuliyey wadanka turkiga waxaana sidoo kale diyaaraddu hore usii raacay qaar ka mid ah ehelada dadka dhaawacyada ay soo gaareen oo uu ka mid ahaa wariye u shaqaynaya idaacadda v o eda qaybta afka soomaaliga oo lagu magacaabaya cabduqaadir okey kaasi oo waxyeello uu kasoo gaaray qaraxaasi waxaana sidoo kale qayb ka ahaa dadka la qaaday dad aad looga dayriyay xaaladooda caafimaad in wax looga qabto gudaha magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya dowladda soomaaliya mas-uuliyiinteeda ugu sarraysa ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxa ay ku sii sagootiyeen dadka dhaawacyada kala duwan qabay ee waxyeelada uu kasoo gaaray qaraxaasi waxayna caafimaad ugu rajeeyeen rabbi subxaanahu watacaala inuu dib ugu soo celiyo ayagoo nabad qaba gudaha dalka soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda ayaana ka mid ahaa dadkii gegada diyuuradaha ee muqdisho kusii dhoweeyey dhaawacyadaasi oo maanta u duulay dhinaca iyo wadanka turkiga sidoo kale diyaarad siday gargaar caafimaad ayaa maanta muqdisho soo gaartay taasoo laga leeyahay wadanka jabuuti waxaana sidoo kale qayb ka ahaa daawooyinka ay keentay dhaqaar dowladda jabuuti usoo dirtay magaalada muqdisho si ay kaga qayb qaataan dhibaatadii waxyeelada ka dhalatay qaraxii afar iyo tobankii bishan ka dhacay magaalada muqdisho taliyaha cusub ee ciidanka xooga dalka soomaaliyana waxa uu maanta la wareegay xilkaasi uu dhowaan iska casilay jimcaali cirfiid oo ahaa taliyihii hore ee ciidanka xooga dalka soomaaliya munaasabad si kooban ugu dhacday wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya ayaa taliyihii hore iyo taliyaha cusubba hadallo ay ka jeediyeen asigoo goobta sidoo kale ka hadlay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya xasan cali kheyre oo sheegay in ciidamadu ay heli doonaan xuquuqaadka ay u baahan yihiin balse laga doonayo in ay ka shaqeeyaan amniga iyo sidii nabad loogu soo dabaali lahaa soomaaliya ra-iisul wasaaraha ayaa khudbaddii uu ka jeedinayay madasha ee munaasabadda xilwareejinta waxa uu kaga hadlay waxyeeladii ka dhacay magaalada muqdisho ee ugu dambeeyey qaraxii ismiidaaminta ahaa waxa uuna sheegay ciidamada in wax badan ay ka sugayaan shacabka soomaaliyeed loogana baahan yahay in ay ka qayb qaataan samata bixinta bulshada soomaaliyeed ugu dambayna dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab iyo ciidamada dowladda soomaaliya ayaa ku diriray duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe wararku waxa ay sheegayaan in dagaalka uu ahaa mid labada dhinac ay isu adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan waxaana goobihii lagu dagaalamay la tilmaamay inay gacanta ku dhigeen ciidanka dowladda soomaaliya al-shabaab ayaa la sheegay in dib ay ugu laabteen goobihii markii hore ay kasoo weerareen fariisimada ciidamada dowladda ay ku lahaayeen duleedka degmada balcade ee gobolka shabeellaha dhexe warkii oo aad ka dhagaysanayseen raadiyo wardheer khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo waa naga intaa anigoo saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa idiin akrinaya warka intaynu dib u kulmayno mar kale sidaasii nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu